aanu ku bilowna ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xalay shir guddoomiyey golihiisa wasiirada xilli uu khilaaf u dhexeeyo isaga iyo madaxweyne farmaajo kulanka oo looga hadlay qodobo dhowra ayaa waxaa la iskula soo qaaday dhacdadii uu dhowaan lagu hor istaagay ra-iisul wasaaraha iyaga oo ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa iskuday afgembi waxaana dhowaan loo magacaabaya guddi baaritaan ku sameeya sida golahaasi uu sheegay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulcasiis barrow ayaa warbixintan noo soo diray sida lagu sheegay war ka soo baxay kulankii golaha wasiirada uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu golahu cambaareeyey dhacdadii toddobiiyo labaatanka bishan diseembar ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana ay ku sheegeen inuu ahaa iskuday afgembi ah dhowaanna loo saari doono guddi uu soo xulayay ra-iisul wasaaraha oo baaritaan ku sameynaya arrintan sida uu shirka kadib sheegay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyna ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaaggii xafiiska ra-iisul wasaaraha la yskaga hortaagay toddobiiyo labaatankii bishan golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xog yahay arrintaa waxaanu ra-iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisii ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka kale waxaa la soo saaray oo shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysoo hortaagay shaqada ra-iisul wasaaraha iyo ciddii is hortaagtay guddidaana waxaa soo magacaabi doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaliya sidoo kale waxaa shirkan lagu meelmariyey xisaab xirka sanadkii laba kun iyo labaatanka kaasi oo ay si wada jira u soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda dalka iyo sidoo kale xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda soomaaliya waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xirkii laba kun iyo labaatan ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xirka sanadka laba kun iyo labaatan shirkan ayuu tilmaamay wasiirka warfaafinta in la iskula soo qaaday arrimaha amniga caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyadoo ay ka howlgeli doonaan ciidamo isku dhaf ah kuwaasi oo sugaya nabadgelyada sidoo kale waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo derdergeliyo amniga caasimadda amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayey guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida derdergelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey iyadoo loogu talagalay dhammaan toddobiyo tobanka degmo in si deg dega looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon haddaba qodobada ka soo baxay kulankan xilli weli uu jiro khilaafka siyaasiga ah maxay ka dhigan yihiin waxaan su-aashaasi weydiiyey xasan mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho midan kaleoo baaritaanka ah runtii waa waa waa arrin saxa sababtan waxay tahay haddii faraha laga qaado oo la aamuso waan sheegay dhaqan siyaasadeed cusub ayay noqonaysaa oo siyaasadda kusoo korortay hadhowna waxaa imaanaysa dowladaha cusub oo dhalan doona in xafiiska ra-isul wasaaraha iska dhaafay kan madaxweyneha hadhow ciidamo ay xeeran doonaan marka waxa laga carara waxay tahay consequencega waxay dhahan ama resultiga ama waxaan inay noqdo wax wax yani yani hadday ii sheeg natiijo oo oo ii sheeg dhaqan siyaasadeed ama political culture waxay dhahan inay noqoto caadi ah siyaasadda caadi ka noqoto waxaasaa laga cabsi qabaa marka sababtigeena in baaritaan la sameeyo la rabo in la raadiyo waxa la yaraha ii sheeg xaqiiqda arrintaa ka dambeysa magaalada muqdisho oo ay hadda ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka waxaa weli taagan khilaafka madaxda sare lama soo oga sida xal loo heli karo iyadoo beesha caalamkuna ay soo jeedinayaan in laga gudbo xaaladda taagan si fursad loo siiyo geedi socodka doorashooyinka soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho